habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axada bisha abriil waa laba sannadka laba kun iyo toddobiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somaali com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadiin doona jacfar kuukaa iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah waa sidii xaaladda jaamacadda gaarisa laba sanno kadib weerarkii lagu qaaday jaamacaddaasi waxbarashada siday kusoo laabatay macallimiintii waa iso wada noqdeen wax ka badan ma leh kalaashadii sidii waay qalabkii sidii u yaalay marka horeba marka wax isbedel male sida sida loo wado waxbarashada dhibku wuxuu ahaa ardaylaanuun
waxaa kaloo sidoo kale aan idiin haynaa qaybtii labaad ee waraysi aannu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka somalilan barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hiddaha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciro ciso mudan gobi guddoon mudan culimo duca mudan gari xeerbeegti mudan guurna hiddo mudan
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan oo wadatay gaadhi ay rasaaseeyeen baabuur ay la socdeena shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda meel ku dhow saldhigga wardhiigle ee magaalada muqdisho kadibna halkaasi ay ka baxsadeen dableydii weerarkaasi geysatay hal ruuxuu ahaa dareewalkii gaadhiga ayaa ku geeriyooday weerarkaasi halka laba kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale dad goobjoogayaal ah ayaa u xaqiijiyey sida ay dad goobjoogayaal ay u xaqiijiyeen idaacadda v o e da dhinaca kale qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaana wararku sheegayaa in qaraxaasi lala beegsaday baabuur ay lahaayeen ciidamada dowladda khasaare ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay qaraxaasi oo ka dhashay walxaha qarxa oo lagu aasay waddada dhinaceeda
waxaa la filayaa in wadamada maraykanka iyo masar ay wada gaaraan heshiis sare u qaadaya iskaashiga la dagaalanka argagixisada maalinta isniinta xilligaasoo uu madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi uu booqasho ku iman doono washington kadib markii uu martiqaad ka helay dhigiisa dalkan maraykanka donald trump bayaan ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in xiriirka labada dal uu taariikh ahaan ku dhisnaa danaha dhinaca ammaanka ah uuna sida udubdhexaad u sii ahaan doono bayaanka ayaa ammaanay siyaasadda adag ee madaxweynaha masar ee ku qotonta la dagaalanka argagixisada waxaana lagu sheegay in asiisi uu tallaabooyin dhiiran horey ugu qaaday arrimo badan oo xasaasi ah tan iyo markii uu madaxweyne noqday sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii madaxweynaha masar waxa uu ka mid noqonayaa saddex hogaamiye carbeed oo toddobaadkan soo booqanaya dalkan maraykanka kuwaasoo martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkan donald trump
xaakim federaali ayaa amar ka soo saaray dacwad ka dhan ah madaxweyne trump oo ku aadan gacanka hadal ka dhan ah dad isu soo baxyo ka dhex sameeyey ololayaashii madaxtinimada madaxweynaha ee sannadkii hore wuxuuna xaakimku amray in dacwaddaasi hore loogu socdo david halley oo ah xaakim degmo oo ku sugan magaalada louisville ee gobolka kentucky ayaa ogolaaday in hore loogu socdo dacwaddan ka dhanka ah madaxweyne trump taas oo ay xareeyeen saddex qof oo isu soo baxyo sameeyey dacwaddan ayaa lagu bartilmaameedsanaya madaxweyne trump ololihiisii iyo saddex ka mid ah taageerayaashiisa garyaqaanada difaacaya madaxweyne trump ayaa ku dooday inay ahayd xorriyadda hadalka iyaga oo daadafeeyey dacwaddan islamarkaana aan madaxweyne trump aanu ula dan lahayn in taageerayaashiisu ay awood isticmaalaan ilaa laba boqol oo qof ayaa dhintay kadib markii qarka ay ku soo jabsadeen saddex webi oo ku yaala magaalada mokawa oo dalka colombiya ku taala waxaana goobtaasi ku burburay guryo iyo dhismayaal kala duwan madaxweynaha dalka colombiya juan manuel santos ayaa booqday magaalada ay musiibadu ka dhacday oo ay degan yihiin dad gaaraya ilaa afartan kun oo qof madaxweyne santos ayaa sheegay in dhimashadu ay sii kordhi karto isaga oo xusay inaanay sugi karin tirada dhibanayaasha halkaasi ku sugnaan karaa
fiidnimo wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacadda iyada fiidnimo oo idinka imanaysa magaalada washington somalilan ayaa sheegtay in xaaladda abaarta ee ka taagan qaybo ka tirsan somalilan ay aad u daran tahay kuna dhowdahay in somalilan ay macaluul ka dilaacdo madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa v o a u sheegay inay joojinayaan mashaariicda horumarineed ee gudaha somalilan ka socda sababo la xidhiidha abaaraha ka taagan waryahayaga cabdicasiis xuseen cismaan ayaa madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici kula kulmay xafiiskiisa magaalada hargeysa waxaanu qaybtin labaad ee waraysiga aanu la yeelanay uu dhacay sida tan iminka wakhti yaraanta aan kula hadlayno heerka abaarta ma odhan kartaa aad bay u daran tahay oo dalku wuxuu ku dhow yahay in looga dhawaaqo xaalad degdega oo la odhan karo macluul baa imanaysa wadanku ma ku dhow yahay heerka ma la gaadhsanay heer wadanku faamin lagu dhawaaqi karo waxa uu ku dhow yahay aad sismiga anagu samaynay iyo hay-adaha caalamigu intaba dareenka gobolada bariga maanta wuu ku dhow yahay in fiiman lagu dhawaaqo sababta ah dee hadda gugan ku jirnaa maantana wali waa sidii ummadii culayska uu sii saaran yahay biyo la-aantii way sii haysataa cunto la-aantii way sii haysataa xoolihii way kasii kasii dhimanayaan marka intii u baxday maanta laga yaaba in gobolada galbeed khatimaday oo roobkii yaraa hordhicina marka uu helay marka laga reebo inta deegaanadii joogtay khatar badan bay horta ku sugan tahay taana waa la ogyahay wax la qariyey maaha annaga iyo hay-adaha caalamiga inta way sheegeen in maarata ay ku dhow maarata stagekii fiimanka ay ku dhow yihiin maxaad markaa looga hortegi karaa idinku tallaabood qaadeen inaan lagu dhawaaqin in dalka macluul ay ka jirto iyadoo lagu dhawaaqiyo dhawaaq lahaanba kulli ma fadhno oo macna gudi ahaan ka dowlad ahaan iyo shicib ahaanba runtii howlada baan ku jirnaa habeenii dhaar waxaan ka shaqeynaa sida dadka biyana u gaadhsiin lahayn cuntana u gaadhsiin lahayn wixii caafimaad loo helo looga shaqeyn lahaa intaa waxna barbar na barbar socda hay-adii caalamigii oo runtii marka hore dib u dhac ku yimiday laakiinse imika mar marka dambaysa imika qayradoodii ama dhaqaalihii ay sugayeen imika soo gaadhay marka waxaad moodaa imika hadda inay ka inta badan anagu maadaama culayskii xagga hore ka qaadanay dowlad ahaan inay hay-aduhu imika ka fargaraynayaan xagga cuntada iyo biyaha iyo caafimaadkaba inay hay-adu ka fargaraynayaan baan ku muuqataa dee wad la socota qaylada guud ahaan geeska afrika oo dhan haysta ma ka mid nahay dadkaan la soo kulanay xoolo dhaqatada waxay noo sheegayaan oo ilaa bariga sool sanaag togdheer intuba dadka xoolo dhaqatada miyiga kula kulma waxay sheegayaan waxba soo gaadhin idinka dowladdiidana waxaa leeyihin dadkii waxbaanu gaadhsiinay marka waxaan doonaya bal inaad noo sheegto halkii wax iska qabanayeen
anuma qabo runtii dadku ay odhanayaan waxba noo soo gaadhin laakiinse biniaadan baa roobka ilaahay dee da-ya meelo useega u jira dhulkuna wuu xoog badan yahay dhulku ballaaran yahay meelmeel asee kale jirtaa laakiinse cuntadu inay wakti walba way socotaa
hadalhayn badan jiraan oo ku aadan qaabka lacagaha xitaa loo maareynayo guddiga abaarahada madaxda wasiir baanu shalay la hadlaynay ilaa afar milyan iyo gogo waan ururinoo yidhi oo laba milyanba dowladda nooga timid dadku waxay dhaliilayaan qaabka wax loo wado waxaa la leeyahay musuq maasuq baa jira maxaad eedahaasi lasoo jeedinaya uga jawaabi lahayd horta maasal ma jiro waxaan gacanta ku haynaa wuxuu yaryahayba sidaan u gaadhsiin lahayn baaba culays iyo dhibaato nagu ah marka wax meel gaara ka maraa ma jiro saa lagu sheegay dowladdu sanadkii horena oo dabayaaqahayd oo barjisku sii dhammaanay milyan bay bixisay imikana milyan bay bixisay wixii kale maarata awoodeedana waan diyaar baan u nahay waxa waxa musuq lahaana ma jira saacad walba wixii kolba intaan gacanta ku hayno iyo intay intay gaari karto ma ku xisaabtanaa weegii weegii anigoo madaxweyne anoo madaxweynaha qaranka u guddoomiyaa waan la socdaa tallaab tallaaba la socdaa dadka tuhun bay qabaan soomaalida ninka ninka dibadda jooga ama hawlka soo la hayo dareenkeeda iyo tuhunkeeda waa iska leedahay laakiinse anoo guddoomiyihiia waan sheegnaa oo xisaab xidh baan sheegnaa oo halkaa baa la soo joogsanaa waxaa la sheegaa lacagta intana soo gashay inta baxday marka lacagta dadku ay wax weyn u haystaan culayska nasaaro baa ka fara badan lacag meel wadda khaldan maraysaay ma jirto abaartan maxaa idinka dowlad ahaan istaraatiijinka waayo abaartii waa soo noqonaysa maalin roob baa daaya dadkii dalkii oo dhan buu daad qaadaya maxay tahay istaraatiijiyada idin taala horta waxaan waa afa caama wax abaartani oo waa tani dee adduunyada hore martay ama cilmi saynis yahanadu ay sheegeen isbedel cimilada adduunyada ka dhacay isbedelkii cimiladuna wuxuu keenay inuu roobabkii iyo qaabkii iyo kutalagalkoodina isbedelay marka runtii taasina waxay u baahan tahay dhaqaale aada u xoogan bay u baahan tahay sidii loo maareyn lahaa ama loogu maaratay dee loo sameyn lahaa abaarta soo noqohaysa baa loo gaashaama lahaa ama biyo loo qaban lahaa marka runta taa arrintaas waa qorshaha dheer hawsheeda ku jirnaa oo iyadoo aynu aan la kaashayno haydaha la kaashayno midna waa qorshahan dhawadee culeyskan iyo mirjiskan la saaran weeyaan waxaa tiri xaaladda dalka iyo abaartu siday ku sugantahay waxaa idinkii hay-adaha eh, qaramada midoobay iyo gargaarkuba aad iminka isla ogtihiin in xaaladdu daran tahay ay dhici karta in lagu dhawaaqo in dalka macluul ka jirto haddii taasi dhacdo eh, siday dowlad ahaan idiin saameynaysa Af- eh, saameynta abuuraysa intuu leeyahay ka dowlad ahaan ka dhaqaal ahaan iyo ka amni ahaanba runtii aad iyo aad bay noo saameynaysaa dowlad yar baan nahay oo horse hoosgeedu yar yahay iminka ha- maanta iminka saacaddan ku hadlay anagu annaga ku tala gashan eh, culayskaa jira ama baqahaa jira ama inay abaartu si xumaato barjetkayga waan kontaroolay waxaan u kontaroolay dee mar haddii dhimasha ay la- laga baqayeen dhimasha dhacdo inaan dee aan- aan wax dhisno wixii ba- eh, difloomad ahaa oo dhan waan joojinay sababto ah miisaaniyaddeedii laba arrimood baa ku dhacay- ku dhacday waa midoo abaartii saameyn baa nagu leedahoo ku talagalkii miisaaniyadda waxaan ka baqaynaa inuu dhidmo waa midda labaad oo xoolihii wadala socotaayo een geeska afrika ee wadana waa la waa la yar joojiyey xoolaha qudhoodina qaybtii dee dakhligoodii way la maqan yihiin iyadoo labadaas eh, eh, jiraan een, culaysba jiraan oo loo baahan dee maanta ka baqayna in een, ku talagalkaga dhigmo haddana waxaan eh, alo- aan dib u dhiganay oon joojinay waxaa wixii mashaariic horumar ahaa inaan dib u dhigano si aan maaragtay haddii ay dhibaatada timaado dee emergencygaas yimaado lacagtaan ugu talagalnay inaan horumar ku sameyno dee inaan dal- aan ku badbaadinaan marka nafaha dalka ahaan percentage waa imisa een, arrimaha mashaariicda lagu targasheen hakiseen qiimaha lacag ahaan cadad ahaan waa imisa iminka maanta kuma kuma shago- kuma odhan karo percentage miisaaniyadda ka yihiin laakiinse miisaaniyadda way ku jiraan marka taasaa keentay inaan aanu waxaan u hakinay in maarata dee haddii ay dee dhibaatada sii adkaato oo sidaa imika maarata arrinta barigu sii xumaato ama oo dee macruusha la galo in markaa dee halkii aan development ka samayn lahayn dee aan lagu badbaadino oo nafahadda ku badbaadino yaa noo qorshaysan dhinaca amniga siday idin saameynaysa haddii xaaladda abaartu ka darto oo ay gaadho macluul security threat ma jirta Een, uma- bay taa taa ma qabo Amni- ee, dhibaato amni caynkaasa een, ma keenayso ma qabo laakiinse arrinta ugu weyn ay naf saameynaysa waa dhaqaalaha iyaga ee aad u saameynaysa abaartu
madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo u waramayey wariyahayaga cabdicasiis xuseen xismaan islamarkaana ugu waramayey magaalada hargeysa xafiiskiisa dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysigaasi oo dhammaystiran aad ka heli kartaan boggayaga v o a somali com
laba sannadood ayaa ka soo wareegtay markii labadii bishii abril ee sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka lagu qaaday jaamacadda gaarisa university college ee magaalada gaarisa waqooyi bari kenya weerarkaasi oo ay ku dhinteen boqol iyo afartan iyo siddeed qof oo u badan ardaydii jaamacaddaasi dhiganaysay bishii janaayo ee sannadkii hore ayaa dib loo furay jaamacadda ilaa iyo haatanna waxa ay ku jirtaa dib u soo kabashadii haddaba xaaladda jaamacadda sannad guuradaasi kadib ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay guddoomiyaha jaamacaddaasi brofesor axmed cusmaan warfa wax weyn baa iska bedelay intaan lagu soo qaaday weerarka dhinaca xusuusta moogi waxaa joogeen siddeed boqol arday siddeedii boqol wixii ku dhintay meesha moogi shantii boqol oo kale waxaa loo gudbiyey mada university mo university oo mada university aheyd ayaa loo gudbiyey marka sanad waaxanaad jamaacadanada dib baa loo furay january twenty sixteen marka september last year waxaan qaadanay eh, arday afar boqol iyo toddobaatan maantana waxaa joogaan shan boqol iyo siddeetan iyo shan Eh, wiigii hadda lasoo dhaafay arbacadii ayay ahayd tirada arday ka dhigtaan jaamacadda waa gart marka waxbarashadii iyo tacliintii waa sidee sideedii hore ma ku soo laabatay waxbarashada siday kusoo laabatay macalimiintii waa iso wada noqdeen wax ka baqan ma leh Eh, kalaashadii sidii waay qalabkii sidii u yaalay marka horeba marka wax isbedel male sida sida eh, da- loo wado waxbarashada dhibku wuxuu ahaa arday la-aan waa gartay marka hadda arday la-aantiina waad ka soo kabanaysaan sida muuqata ha alxamdulilah waan ka kabanay waan ka kabanay hadda aad baan ooga kabanay waa gartay marka isbeddelka ugu weyne idinku yimid muxuu yahay marka isbedelka waxaa waaye arday dugsiaxanaynin gudaha ee jaamacadda oo dhoomtirihii saddex dhoom oo qaadaan taqriiban sh- eh, afar boqol oo kale ayaa ewer ah oo waxba arday seexanaynin waa gartay marka ardayda ma ku dhahdeen ma weydiiseen sababtaysan u seexanayn jaamacadda ha waxay seexanaynin waxay ka imaadeen gaaris magaalada gaaris ay ka imaadeen guryahooday ku hoydaan ee amni da- taasaana uga jaban ee xagga haddii la fiiriyo qaraamaadkana ee amni darro ma aha amni darro ma aha amnigu waa sidee jaamacadda amniga sidaad xusuusato waxaan ku dhisnay xara biliisa ku dhisnay gudaha marka haddana waxaan bilaabnay inaan derbi aan wareejino derbiga oo hadda eighty percentka uu dhamaaday wax yar baa ka dhiman bishan april aan ku jirno akhirkeeda hadduu ilaah yiraahdo dhamaan u malaynayna marka waxaa lagu xiri doonaa waya resa kor looga xiri doonaa waxaa lagu xiri watch waxaa la dhisi doonaa watch towers waxaa kaloo la dhisi doonaa c c t cameras iyo floodlights oo habeenkii lagu arko dibadda waxaa ka jira derbiga xagga waa gartay marka waxa ugu weyneed ku guulaysateen waa maxay ilaa hadda oo idin suuro galay niyad ahaan iyo wax tacliin ahaan waxaan ku guulaysana waxaa waaye derbiga sayto oon dhisnay iyo biometric oon keenay irida markaad ka gasho nin walbo farta ayaa laga qaada saari computerka magacadaasbu kasoo baxo meesha so nin walbo meesha dhigto magaciisa waxaa ku jira computerka computerka soo saari magacii oo askartii oo joogto meesha ilaalinaysa oo twenty four hours civilian ay samaynayaan intaas ku guulaysana hadda waxaad ii sheegtaa waxaa jira iyaguna dalka kenya walaac baa jira in jaamacadaha dhexdooda dad laga qorto oo recruitment laga sameeyo oo ururadan xag jirku ay dhex galaan jaamacadaha dhexdooda walaacaasi inteen leeg bid ku hayaa annaga maadaama ardaydan ay arday soomaaliyiin oo arday aada loo kasahay marka aada iyo aad baa loo ilaaliyaa waana lala fiiriyaa had iyo jeer waana lala hadlaa marka walaac baan ka qabnaa naftaanada maxaa dhee meesha weli joognaa ardayna waa soomaali weli laakiin aada iyo aada loo ilaaliya inay waxyahaas oo kale ka dhicin meesha maxaad markaa samay subax walba waxaa la qaada roll call waxaa la fiiriyaa ardayga aan iskuul imaanaynin ardayga aan class toosu imaanaynin aan imtixaan samaynaynin mase imaanayoona class gelaynin waxaa kule aada loo ilaaliya bar- barnaamijyo kalood samaysaan ma jiraan tusaale ahaan eh, oo oo Haa, dhinaca waa jira qob- qoryo waxay jiraan n g os imaadaan oo oo ka hadlaan radicalizationka oo ilmaha ah, ardayda busy ka dhigaan oo waxyaalo u sheega ay sameeyaan outage program oo kale ay sameeyaan marka kuwaas aad iyo aad oo- iyo aad xaggaas kala kala hadlaan oo naga caawiyaan
kaasi waxa uu ahaa brofesor axmed cusmaan warfaa oo khadka telefoonka magaalada gaarisa ugu warramayey haaruun macruuf brofesorku waa guddoomiyaha jaamacadda gaarisa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somalycom isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaanu leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaan fiid wanaagsan waa idaacaddayadii fiidnimo aan bartanka kaga jirna oo idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaaray islamarkaana inoo soo diyaariyay inoo soo timin doonana jaamac buulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba hadahayo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan haddii eebaha awoodda la idmo dhegaystayaal barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa beeraha waxaana noogu marti ah shamse aadan xasan oo ku takhasustay cilmiga beeraha iyada iyaana noo kala dhigdhigi doonto muhiimadda iyo wakhtiga hadda la jooga xaaladda beeraha sida uu yahay sida aad dhegaystayaal ka dhadhansan kartaanba barnaamijka magaciisa kaalinta aad ku leedihiin barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mid aad u ballaaran haddii ay ahaan lahayd ka qaybgalka iyo weliba fikirka intaba shamse aadan xasan kusoo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marka horena waxaad warbixin naga siisaa xaaladda beeraha ee soomaaliya guud ahaan waa waa dhowahay beeraha haddii aan horta waa salaamantihiin beeraha hadda aan ka hadlo beeruhu waa lafdhabarka soomaaliya faa'iido badan bay noo leeyihiin waa inaan mataqaanaa beeraheena aan ku dadaalnaa carqabado badan baana soomaaliya taagan oo beerihii hortaagan haddii aan ka waramo eh, inta carqabadaha- aan inta aanan carqaladaha u gelin fadlan bal xaaladda guud nooga waran beeraha tiyadan hadda la joogo iyo sida ay xaaladdu tahay markaas kabacdi aan carqaladaha u imaan doonaa haa hadda waxa waaye beeraha waxaa hortaagan abaar xun baa jirta beerihii waxaa jira inayn biyo badan haysanin beero waxaa jira biyo badan ku baxa miro biro badan ku baxaa jira miro bira eh, bira- biyo caadiya ku baxaa jira ka abaaro badan baa jira beerihii waxay u baahan yihiin biyo inay helaan waxay u baahan yihiin haddii cirka uusan roob ka imaanin inay helaan ceelal inay helaan mataqaanaa waxyaalo badan oo ay ay faa'iido u ah beeraha hadday daawo noqon lahayd hadday noqon lahayd mataqaanaa ee, biyo lagu soo daayo hadday noqon lahayd biyo webi hadday noqon lahayd ceel la qodo oo matoor la saaro marka beerihii iyo dadkiiba hadda waxa waaye waa waxay u baaba'een biyo la-aan waxa aad carab ku dhufatay inay abaar badan jirto abaartuna ay soo noqnoqotay iyada daraaddeedna ay beeruhu u baaba'een oo biyo la-aantu ay dhib ka tahay waa maxay carqaladaha kale ee jira ee beeraha hortaagan in si fiican loo beerto haa carqaladaha hortaagan waxa waaye haddii afar meelood aan u qaado ama saddex aan u qaado qodobada u kala qaado waa mide dad waxaa jira baac mushtari ah oo beeraha beerta oo ilaahay lacag siiyey iska hodan ah oo biyihii ceelal qodan kara matoor gashan kara iyo dad waxaa jira masaakiin ah oo dad danyara oo garab rarata ah oo qotilyoonkooda ka raadsada marka labadaa qof meel ma mari karaan qofkii maanta aan roobkii u di'in oo danyar ahaa waxaa hortaagan oo uu uga tegayaa beertii ninkii baac mushtarkaa beertiisa way baxaysaa lacag buu leeyahay matoor buu gashanayaa biyihii kor iyo hoosba waxa waa beertiisa waa u baxaysaa wax alaala wuxuu ku abuuray laakiin qofkii danyarta ahaa aan cirkiina aan roob ka soo di'in oo raxmadda ilaahay ay maqan tahay haddana uusan haysanan dakhli ku filan dowlad kabaysan ayan jirin meeshaasuu beertii gabaab uga samaynayaa marka maxaa ha- maxaa soo haray beertii inay yaraato beerihii nafaca aan ka helayna ay yaraadaan abuurka uu yaraado waayo ninkan baac mushtarka ah wuxuu iib geysanaya Wa- waxa waa kale gartay.
iskaguu iib geysanaya qodob qodob qodobkaasi waa garanay qodobada Carqaladaha kale taagan horta labadaas baa u weyn waxaa kaloo taagan beeraleyda dadka baac mushtarkaa iyo dadka maanta dhaqaalaha ilaahay siiye inay beerihii dalka ku abuuraan liin dhanaan liinta dhanaanka ah waxaa loogu abuuraa waxay tahay inuu qofkaa lacag ka helo uma uu daryeelin dhulka soomaaliyeed inay nafaqa darro ku tahay liinta liin dhanaanta in lagu beero meel walba oo ama geley ka baxaysay ama ay digir ka baxaysay ama uu qara ka baxaayay ama ay yaanya ka baxaysay ama uu mataqaanaa basal lagu beeraayay ama waxyaalo badan oo mataqaanaa eh, masage lagu beerayo in liin lagu bedelo waxaana ka dambeeya taas waa imaaraadka Ee, aanu u Imaaraadka imaano oo- aanu u imaano cidda ka dambaysa laakiin waxaad dhegaystayaasha iyo anigaba noo faahfaahisaa in liin la beero ee dhibaatada ay dhulka ku hayn karto marka laga tago cuntadii lasoo saaranayay inay hor istaagayso dhibaatada ay aad sheegtay in ay dhulka la beeranaya u geysanayso maxaa ka mid ah dhulka la beeranayo looguma talagelin in meel walba oo bugcad walba oo beer ah in lagu sameeyo liin dhanaan liinta waa la beertaa waa la cunaa laakiin sida hadda loo iibgeynayo looma iibgeyn jiro dhulkana waxa ay ku samaysaa nabaad guur liintan waa aashito sida aad u taqaaniinba liintan waa liin dhanaan way gubtaa geedka kaloo ku ag beeran marka faa'iido nooma laha annaga Waa tahay.
Waxtar annaga oo weyn oon ka helaynana ma jirto liin dhanaanta anaga nagu filan oo anagu aan bariiska iyo baastada iyo aan ku dhiiqsano oon ku cunno maahe annaga warshada liintaas aanu gelinayno oo waxyaalo badan noo soo saarayo oo kaleeta ma laha marka waxa waan kula talin lahaa beeraleyda inayan mataqaanaa liinta ay ka yareeyaan ay ku beerayaan ee wax kaleeto oo soomaali wax u taraya ay ku beeraan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa inoogu marta ah shamse aadan xasan oo ku takhasustay cilmiga beeraha waxa ayna nala wadaagaysaa xaaladda guud iyo waxa laga qaban karo beeraha soomaaliya aan u baaqo dhegeystaha koowaad adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabayo magacaaga oo saddexan fadlan kusoo dhawow wicitaanka dhegeystaha aad baad umahadsan tahay eh, jaamac buule jaamac jaamac faras leh adiga iyo qowyahanada soomaaliyeed eh, shamsa aadan xasan ee barnaamijka martida noogu ah Eh, waa dhegeyste eh, lagu magacaabo cabdulaahi dalabey waxaan ku suganahay degmada wadajir gaar ahaan suuqa weyn jaamaco waxaan ognahay eh, dad badanna so- oo soomaaliyeedna ay og yihiin in xaalada beeraha ay maaragtay dad soomaaliyeed oo dhul iyo maaragtay eh, beero waaweyn leh in maaragtay eh, dhibaato haysato Eh, dhibaatooyinkaasi eh, maaragtay waxaan uga bixi karnaa anigu aragtideyda intaan su-aasha aan u gudbin eh, waxaan isleeyahay in dadka soomaaliyeed horta marka ugu horeysa in eh, maaragtay beerihii tacabkooda loo laabto oo si aan uga baxno baahidan mar walba taagan abaaraha xiliyada ay dhacaan Eh, hadda jaamaco waxaad og tahay dadka soomaaliyeed ay qeeliyaan xiliyada abaaraha marka aniga sida arrintaas eh, maaragtay igula haboon waxay tahay eh, si aan beesha caalamka iyo dad kale si aan waxba u weydiisan dadka soomaaliyeed waa inay isku tashtaan waa in beerihii dib loogu laabto ee tacabka ee la abuuro ama oo beeraha ka soo go-ana in keed loo sameeyaa oo ay maaragta dowladda soomaaliyeed ee waddankeena dowladow leeyahay waa dowlad tahay inkastoo waa tahay ay xukun cabdulaahi marka- cabdulaahi delabey waa mahadsan tahay su-aashaadu maxay noqonaysaa fikirkaaga waa la maqlay in beeraha la dabco ee, kaydna la dhigto fikir su-aashaadu maxay noqonaysaa Ee, su-aashayda oo aan jeclahay inaan weydiiyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee, shamse aadan xasan waxay tahay ee, dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka beeraleyda ah sidee uga faa'iidaysan karaan dhulkan baaxadda leh alla u- u- u deeqay ee, maxaase ee, uga gudboon ee, arrimahan xilli walba soo laalaabta ee, in annagoo dhulkan qabna ee, in mar walba aan yidhaahno ee, walaalayaalow hanala soo gargaaro sidee uga bixi karnaa maadaama aqoon-yahanad dhanka beeraha ku ba- ee, ku- ee, aad ugu takhatustay barnaamijka markii Waad hore noogu mahadsan tahay.
tahay.
Jaamac Buule, adiga iyo dhegeystayaasha dhammaantiinba waxaan idin leeyahay ee, galab wanaagsan wacan oo wanaagsan waad mahadsan tahay delabey shamse aadan xasan waad maqlaysaa kusoo dhowow ah walaalo waxaa waa horta waa mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay waa mid macquula oo beeraleyda iyo dhulkeena dalka soomaaliyeed bay u baahan yihiin waxaa looga gudbi karaa inay dawladdu fangarayso dadka ama ha lahaadaan dad danyar ha ahaadaan ama ha ahaadaan dad waxhaysta wixii u baahan in mataqaanaa dhaqaale la geliyo in beerihii loo abuuro in ceelal loo sameeyo in abuurkii la yidhaahdo ku abuurta kii aan heli karin abuurkii la siiyo oo meesha dhulkii beerti loo falo cagaf bay u baahan tahay waxay u baahan tahay tubooyin waaweyn oo la geliyo waxay u baahan tahay eh, mataqaanaa eh, ceelal waaweyn oo loo qoro matooro loo saaro waxa waaye soomaaliya beeruhu waxa waaye waxaan uga bixi karnaa abaar kastoo timaada kaydka aad sheegaysana waxa waaye hadday beerti soo baxda intaanu gadano oo anagu cunno oo ku intifaacna maha inta kaleetana inaanu dhigano kayd soomaaliya dhul ku filan baanu haysanaa dhul waxaanu haysanaa haddana adduunweynaha waa ka dhul fiicannahay biyo yar oo roobka u yimaada ayaa abuur badan noogu baxaa uu haddana dhaqso soo go-aa marka so- dowladda iyo waxaan ka codsanaynaa dadka mataqaanaa ee beeraleyda oo waxhaysta inay dadka walaalahooda hoolaha iyo hantida aan lahayn laakiin beeraha ku takhasusay oo yaqaana sida loo beerto dad waxaa jira aan jaamacad kaga soo bixin laakiin yaqaana sida loo beerto in ay dadkaas dakhli geliyaan idan deyn xataa ha ku noqoto dhulku u faraan cagaf siiyaan dowladana ay gacan qabato oo ay dadka beeraheeni sidii hore iyo si ka wanaagsanba ay noogu soo noqdaan caqabadaha taas ayaa looga bixi karaa dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaana noogu marti ah shamse aadan xasan oo ku takhasustay dhinaca beeraha sida aad carabkaba ku dhufatay shamse waxa aad tiri waa in la maalgeliyaa dadka aqoonta u leh sida wax loo beerto iyagoo aan jaamacad usoo bici- usoo baran haddana yaqaano bal dhinaca maalgelinta waxaad faahfaahin naga siisaa sidee ugu habboon oo dowlad iyo shirkado madax bannaanba ay uga faa'iideysan karaan uguna faa'iideyn karaan dadka maxaad is leedahay tillaabooyinka ugu horreeya kow iyo laba way kala noqon karaan waxaa ugu horeeya dawladdu haddii ay keento mashaariic badan oo waxaa jira beeraha maraykanka ugu horeeya jinaho kaleeto carabaha qaarkood dad ilaahay hanti siiyey waaye haddii ay dalbaan mashaariicdaas oo wadanka lasoo geliyo waxay ka waxay samayn karaan inay dadkii beeraleyda ay dhaqaale noo siiyaan inay cagafti keenaan inay ceelashii u qodaan inay abuurki siiyaan inay wax walbaba oo mataqaana ay u baahan yahay beeraleygu u baahan yahay inay u sameeyaan after dadna waxaa soo bixi kara abuurkii waa la ganacsi geynayaa waxa ka soo baxaya in beeraleydii ay hesho ku filnaansho ay ku dhaqaaqaan oo uu qofkii ku shaqaysto marka waxa waaye awalba soomaaliya markii aanan dagaaladan ayan dhicin waxaa jira mashaariic badan oo fangareynaya beeraha dowladda keliya ma ay fangareynen hadda waxa waaye dowladdu weli waa itaal yar tahay laakiin waxay samayn kartaa codsi ay dibadda u tiraahdo mashaariic ayaan u baahannahay noo yimaada beeraha noo mataqaanaa noo noo dhaqaale noo geliya waxaad cudurdaar ka samaysay oo aad tiri inaysan habboonayn liinta in lagu faafiyo beeraha maxaad marka isdhihi lahayd in lagu faafiyo way tahay oo loo badiyo raashin ama cunto noocee ayaad isleedahay way habboon tahay inay soomaalida xoogga saaraan raashinka wadankeena ka baxa waa la yaqaanaa waa liin waxa waaye eh, liimadan bambeelmada ah iyadu waxa waaye waa la cabaa biyaa laga dhigtaa waxaa lagu abuuri karaa moos waxaa lagu abuuri karaa galey waxaa lagu abuuri karaa masago waxaa lagu abuuri karaa digir waxaa lagu abuuri karaa eh, mataqaanaaye yaanyo waxaa lagu abuuri karaa eh, ansalaato waxaa lagu waa inta bini aadanka qutilyoonka oo daruuriga oo soomaalidu ay cunaan una baahan yihiin nin maskiina iyo nin taajiraba dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka Ah, bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah marka ugu horeyso jaamac buule jaamac waa waa salaaman tahay ee dhisa horeyso shanta aadan ayaduna waan salaameynaa Eh, waa saacad xinter cumar oo jooga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose shabeellaha hoosena waxaad moodaa inay tahay meesha ugu beeraha badan ama gobolka ugu so- wax soo saarka badan eh, marka la eego guud ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya Eh, dhisoreysadu waxaan aada u weydiin lahaa eh, waxay sheegtay in dadku aada loo gargaaro oo beeraha eh, falanayo ama beeraleyda ah liin dhanaantuna waa ay ka dheeri marka su-aasheedu waxay tahay midna waa talo midna waa su-aal su-aasheedu waxay tahay mar haddii liin dhanaantii dhisooreysidu ay ka dayrisay eh, maxaa kaloo dalagyo ah inta aada sheegtay aan ahayn oo ku habboon in dadka loo loo loogu wacyigeliyo inay beeraan Eh, tan kalena waxaan sidaas oo kale ku baaqayaa eh, taladaydu ay tahay in dadka beeraleyda ah ee dhan yartaa iyo kuwa kalaba in ceelo loo qodo oo matooro la siiyo oo dawooyin eh, beertoodii ay dalagyadooda ku daweeyaan la siiyo cagafyo la siiyo iyo talooyin wax soo saarka ah la siiyo taladaydu waa intaas waa tahay su-aashaada iyo taladaadaba si fiican baa loo maqlay aad ayaad u mahadsan tahay shamse aadan xasan waxa waaye horta haddii aan ku idhaahdo de- liinta liintu waxtar nooma laha liin dhanaanta dhulkay naga dilaysaa ee, waa aashita waxa waaye dan nooguma jirto hadda beeraleyda boqolaal beeraley ayaan la sheekaystaa liin baa ii soo baxday liin baana imaaraadka ii dhoofinaya ma aha lacag inaad fiiriso waa in aad fiirisaa dhulkaaga iyo dhexalkiisa waa inaad fiirisaa beeraley baanu wadanahay soomaali oo dhan beeraha way falataa waxbaana nooga soo baxa Eh, laakiin waxa dhulkii waxaan anaga dan noogu jirin aan ku beerano ama aan faa'iido noolayn qofkaan gadanayo ganacsiga adigu kaa faa'iidaysanaa dhulkaaga shaqo kuma laha maanta hadduu nabaad guur kugu dhaco oo dhulkii abuurkii uu ka baaba'o isagu meel kaleo tusug ka raadsanaya oo uu dad kaloo la xirana marka liinta beeraleyda waxaan kuula dardaarmayaa inay liin Waa dhanaanta tahay.
yareeyaan taas waa lagaa Aan gudoomay mataqaanaa dhulka lagu beerin taas waa lagaa gudoomay dalagyada kale oo aad leedahay maxaa kaloo lagu beeri karaa qaraha kamid a intii hore aan soo sheegay waad naqlaysa qaraha ku jira waxaa ku jira mataqaana babayga waxaa ku jira cambaha waxaa ku jira anykind oo anaga aan beerano dhulkeena waa barwaaqa sooran Eh, Midaan marka- tala- shamsoy taladaada waxaad ku dartaa sida uu na weydiiyey sacad xintar cumar oo afgooye joogo maxaa xoogga la saari lahaa waad sheegtay waxyaabo badan baan haysanaa laakiin maxaa u baahan in xoogga la saara in la beerto sida aad u sheegtay liinta in la yareeyo haa intaa kaloon soo sheegay bariiskaa ku jira qamadigaa ku jira qasabkaa ku jira waxyaalo badan ma tirin karo waa tiraday ka badatay waa waa malaayiin waa inta aanu Waa beerano tahay.
laakiin liinta liintu waa na dilaysaa dhaxalkeena beerahana way guurinaysaa yareeya yareeya anoo soomaalinimo walaaltinimo yacni inta aan idinkaga aqoon roonahay Waa- in la band- in in- in ila midana waa ay jiraan inaad liin dhanaanta aad ka yaraysaan Waa mideeda gartay.
kaleeto talada aad tiri waxaa u- waxaa loo baahan yahay dhaqaalo in la geliyo oo aan cagaf iyo la helo horaan usoo sheegay dawladdu waa inay mataqaanaa dadkaas ay tixgelisaa dad waxaa jira aan maal haysanin waxba aan haysanin una baahan beertina yaqaana siday u abuuran lahaayeen in dadkaas la maalgeliyo mashaariicda aan sheegay wadanka la keeno ee leys gacan qabto beerihiina sidii ay awal iyo sidii ay noo ahaayeen iyo si ka fiicanba ay noogu soo baxaan shamso waa mahadsan tahay aad buu u badan yahay Waxaan- hadii la fiiriyo fiiriyo waa dadka kale oo deriska waa kaga waxtar badannahay waa tahay waxaan u gudbaynaa dhegeyste kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka waan ku dhowahay magacaygu waa ayaan ismaaciil waxaan joogaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka murbada hoose n haddii aan weydiiyo dooradda dhanka beeraha n dabcan talooyin badan ayaa soo jeedisay waan dhegeysanayay waxaa jiro abaaro badan oo ku dhuftay dalka soomaaliya saameyn intee leeg ayay tabcashada beeraha keeni karaan haddii la helo roob ma dhibaato ayaa kasoo wajihi karto saameyntii soo martay ee abaarihii iyo oonkii badnaa ee dhulka soo maray su-aasha kale waxay tahay ama aan weydiinayo dooraddu waxay sheegtay in ay liintu ay u wanaagsaneyn dalka soomaaliya bal dadka beeraleyda ee liinta tabcanaya ama liinta inta badan diirada saaro ee dalka soomaaliya markaad aragto dekadaha muqdisho oo kaleeto waxaa arkaysaa in badan oo liin laga dhoofinayo ama liin la qalajinayo oo la isku mashquulinayo bal in ay tahay waxyaabaha ugu fiican ee ugu tayada badan ee ay iibsanayaan ama iibgeysanayaan maadaama ay sheegtay tiktooradu inaysan dalkeena dan ugu jirin ee burbur badan iyo dhibaatooyin badana dalka uu soo maray in haddana in aan wax dhibaato ku keenayo aan ku beerno haddii aan soomaali lahay annaga aana diyaar u ahayn bal dadka beeraleyda sidee baa loogu wacyigelin karnaa arrintaasi inay yareeyaan beerashada liinta a waad mahadsan tahay su-aasha aad weydiisay waxa waaye dadka soomaaliyeed waa uga wacyigelinaynaa meel kasta mar kastoon aniga hadlaba waan idhaahdaa beeraha liinta waa inaad ka yaraysaan lacag adiga kuu soo gashaa oo aad mataqaanaa aad jeebka ku shubato waxaa ka fiican dhulkaagi inuusan kaa nabaad guurin waxaa fiican waxyaalo badan mooska ku bedelan karaa meesha uu liin dhanaanta ku beeraayo mooska wadankeena waa laga dhoofiyaa talyaaniga badanaa naga qaata meesha uu liin ku beeraayo inuu mooska ku beero inuu cambaha ku beero inuu mataqaanaa babaayga ku beero inuu mataqa waxyaalo badan oo banaanka lagaga gadanayo ama dawladaha africa oo as deriskayga ay qaataan ayaa jira inay ku beeraan ay ku bedelaan inay liinta inta beeraan ay qalajiyaan ay imaaraadka geeyaan annaga dan nooguma jirto ninka imaaraadka dawladda imaaraadka way gadanaysaa marka ay gadatana warshad bay gelinaysaa dib bay adiga kuugu soo celinaysaa waxay kuu keenaysaa shaambo waxay kuu keenaysaa saabuun waxay kuu keenaysaa waxyaalo badan oo adiga aad mataqaana aad dib duuqi uga sii gadanayso waana liintaadi oo wax yaroo kiimika lagu daray marka waxaan leeyahay ama aan uga digayaa dadka soomaaliyeed ee liinta ka ganacsanaya oo maanta wadankeeni liinta beer walba nin walba beer la aseendooyinka waaweynaa wada beer waxaa ka baxaya liin baa ka baxaysa shamse marka laga tago qodobkan liinta waxa ay ayaan ku weydiisay oo kale su-aal ku saabsan saameynta ay abaartu beeraha u geysatay marka uu roobku yimaado oo roob la helo ma laga yaabaa dhibaato kale inay usii geysato marka arrintaa maxaad ka tiri ha arrintaas waxa waaye waa run abaar dhulka haddii abaar ay timaado oo muddo badan oo qalalnaa waxaa ka dhasha cayayaan markuu roob ku da-o waxay leedahay jermis badan waxaa jira daawooyin badan oo looga hortago beeraleyda way yaqaanaan laakiin haddii dawladda soomaaliyeed ee waan sheegay haddii dawladda soomaaliyeed mashaariic keento waxaa jira daawooyin badan oo dhulka lagu sii shubo inta aan mirihii lagu shubin la falo mataqaanaa laga soo bixiyo wixii maxata cayayaan ahaa oo ku dhashay suntaasaa dilaysa marka dhulkeena ma aha dhul oo dhagaxa oo qalalan ma aha waa dhul budumbuto ah haddii la falo la caragediyo laguna shubo daawo mataqaanaa baabi-inaysa jeermiska markaa kadib a mirihii lagu beeraa biyona lagu shubaa marka dhulkeena waxa waaye waa dhul fiican waxba kama dhimaysa abaarta badan oo annagana haysata dhulka waxa waaye dhul weligiisba beeraley ahaa inta yaroo bahaloo ku dhasha ama cayaan ku dhashana wax nabaad guuga ama xumaato kaleeto oo dawladda ka hor imaanaysa beeraha ma jiraan waa tahay dhulkeena aad haddii toban sano xataa abaarta ku dhufata ama labaatan sano Shamso.
dhulkeena aad buu beeraha ugu fiican yahay waad mahadsantahay shamso wakhtiga ayaa gabagaba inagu ah marka waxaan jeclahay inaan u baaqo dhegeyste iyo mid labaad oo kale hadday ii suurtagelayso dhegeyste adigoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka bismillahi raxmaani raxiim magacii waa maxamed ismaan cali oo jooga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose Eh, maxamed cismaan aad baad u mahadsan tahay waan ku faraxsannahay inaad nagala soo qayb gasho adiga oo joogo waa dhegeystihii labaad oo reer afgooye ah su-aal iyo talo midkaad soo jeedin lahayd wakhtiga oo nugu yar dartood Eh, waa macsantahay jaamacda iyo bahda viyoga dhammaan waa idin salaamay Eh, gabadha aqoon-yahanada ee barnaamijka martida waa shamse aadan iyadana waa salaamaya Ka qaad.
qodobka ay aad qodobka aada looga hadlay hadda laga doo laga aada igu hadashay waxay barnaamijkan liinta marka waa igu taaganaa barnaamijkaas dhibaato badan ayuu nagu hayaa laakiin wax badan ay ka hadash inaan aada ugu laabtmo rabi gobolkaan joogaa xogtiisan aadan u haya oo waxaan isleeyahay waa ugu xogaa xogaal badan tahay aan isleeyahay liinta dhibaatadeeda iyo barobramka hadda ay nagu hayso waan ugu xog badanahay weliba hadda beeraha lagu beera iska dhaaf waxaysan kale ayada hadda sii ogeen ee beerihii udhexeeya afgooyi ilaa iyo carbiska beero qaarna dhinacan beeraha walaabkan liinta lagu beera beerahana lama tabci waa lagu qalajiya haddana ayadana hadda liinta lagu qalajiya marka waa dhibaato kale haddana beerihina qaarkiina kuwii kan ayaa lo- ayaa lagu beeraa kuwana waa lagu qalajiyaa dhibaato kale nagu soo ziyaaday waaye marka midaas waa waa laga hadlay waa kasii gudbaya su-aashii waxay tahay anigu gabadha aqoon-yahanada barnaamijka inaan weydiiyo dadkii beeraleyda ahaa inkastoo hadda abaar ay jirto dadku ay soo qaxeen laakiin inta badan dadkii beeraleyda ahaa waxay joogaan ceelasha biyaha ilaa iyo xamar Eh, dadku waa soo qaxeen ka ka horna waa la degnaa deegaankaasna waa deganaa dadka deganaa waa dadkii beeraleyda ahaa goboladanba iyo bakoodnacasa ugu badnaadaane marka dadku waxay u barteen hay-ado iyo mucaawinooyin iyo waxyaaba soo gaaray marka sidee dadka dib u celin loogu samayn karaa eh, loogu dhiirigelin karaa inay beerihii tabcdaan eh, loogu wacyigelin karaa Aad ayaad Wax soo saarka uu u sii kordha marka taladaada iyo su-aashaadaba waa muhiim shamsi kusoo dhowow ha waxaa loo soo dib loogu soo waa ogahay inay xam- xamar iyo agagaarkiisa dadka u qaxeen beeraleydii oo dhan ay joogaan dad badan oon kala tashaday oon idhi dawladda waa in loo sheegaa dadka dibi- dibi- dibadejin loo sameeyaa dhulkoodii lagu soo celiyaa dhaqaale la siiyaa dadka mataqaanaa beeraleydaha xoogaa lacaga la siiyo beertii loo falo la dejiyo waayo dadka weligeena aan lahayn abaartan kama baxeeno haddii dadki siday usoo qaxeen ee beerta uga soo qaxeen ee xamar iyo ceelasha iyo ay joogaan b- jawaan beriisa iyo jawaan sakor oo la siiyo abaar ma reebto laakiin aniga mar horaan ka hadlay waxaan idhi dadkan diriji- diriji- dirijin ha loo sameeyo ha lasoo kaxeeyo baabuur ha lagu soo qaado nin walba meeshuu ka yimid ha la geeyo beerana ha loo falo ee ha la siiyo dhaqaale ee beerta ku fashaan dadka xoololeyda sidoo kaleeto dibadejin ha loo sameeyo xoolaha loo gado ha la siiyo wax mataqaanaa ay ku noolaadaan marka sidaasaa dibadejin loogu samayn karaa dadkana ay abaaraha uga bixi karaan Waxaan- ceelalna loo qodo gabagabaan ku jirnaa waxaan jeclahay inaan dhegeysto kale aan fursad siiyo dhegeysta adoo kusoo dhowaanaya barnaamijka magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto iyo su-aal iyo talo waxaad hayso noona soo gaabi gabagabadii aan maraynaa adoo raalli ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdullaahi madoobe yarow jaamac waa salaamiga iyo iyo shamso anigoo waktiga ilaalinayo waxaana joogaa wadanka sweden dhammaantiin aad baan ii salaamayaa Eh, doctor marian waxaa waxaa- waxaan weydiinayaa walaashay shamso Eh, shamso eh, dadkeena soomaaliyeed meel kasta ay joogaan markii la fiiriyo annaga waxaa u badneen dadkeen beeraley bay u badnaayeen haddana wadankeena dhibaato badan baa ka jirto dad badan baa hadda joogo ilaa xamar hataa agaarkeeda maaha ilaa iyo jubbooyinka ilaa iyo gosha ilaa iyo meel kasto macnaha waa wadankaasi wuxuu ah wadankeena meelaha ugu barwaaqo badan ilaa iyo jamaamo ilaa iyo jilib ilaa iyo kabsuumo marka anigoo waktigay ka faa'iidaysanayo eh, walaashay shamso waxaan weydiin lahaa shamso dadkaasi wacdingelin hataa keligiis hataa uma baahno waxay u baahan yihiin waxqabad marka maadaama hadda dowlad cusub wadanka ay ka jirto see loo taakulayn karaa oo wax loogu qaban karaa oo see aqoontooda iyo iyo beerahooda ay kusoo kor macnaha ay kor usoo qaadmaan aad ayaad u mahadsan tahay shamso waxa waaye walaalo waxaa lagu taakulayn karaa dhaqaale la siiyo dadkii hadaayi su-aasha wiilkii weydiiyey ku jirtay dhaqaale la siiyo haddii ilaahay idmana oo mataqaanaa aan helo janis aan ra-iisul wasaaraha kula hadlo ama aan madaxweynaha kula hadlo in dadkaas la caawiyo iyo wasiirka beeraha haddii aan janis helo oo aan helo qof leenkooda taleefonkooda iyo igu xira ama ay la hadlisiiya in aan mataqaanaa weydiiyo su-aashaas oon idhaahdo maxaa ka qabtaan haddaa dadkii xamray wada dhooban yihiin afgooy ay joogaan jilib iyo jamaam ay joogaan meelo badan oo dadkii beeraleyda soo saaran jira afgooy meel walba bay daadsan yihiin ayagoo abaari hayso ma haddii la maalgeliyo maxaad ka oran leydeen haddaad mashaariic u keentaan waa talo waana usoo jeedinayaa ballan waaye haddii aan helo janis aan kula hadlo waana la aba waana la abaabulaya waana la siinaya haddii aliyaara dakli ay kusoo galaan kol aan iska abuur iska aruurino dollar dollar laba laba dollar adduun weynaha meesha aan joogno oo waa dhan.
tahay shamse aadan xasan waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa inaad annaga nala hadashay fariintaadana waxaan u malaynayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay halkan ka maqli doonaan aabo waa mahadsan tahay dhegeystayaal halkaa waxaa inoogu dhan barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oonu kaga hadlaynay xaaladda beeraha ee dalka waxaa inoogu marti ahayd shamse aadan xasan oo ku takhasustay cilmiga beeraha tan iyo kulantadeena dambena ismaqal dambe oo xiise leh
aad iyo aad buu u mahadsan yahay jaamac buulla jaamac ayuu ahaa wuxuu inala socodsiinayey barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta booqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga fayzi kaynak oo madaxda soomaalida kala hadlay wax ka qabashada dhibaatooyinka ay abaarta soomaaliya sababtay iyo weliba doorka turkiga dowladda turkiga ayaa gaadiid iyo qalab kale waxa ay ku wareejisay maamulka gobolka banaadir warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray axmed xasan colaad wafdigani ayaa waxaa muqdisho ku soo dhoweeyey xubna uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya abukaate mahdi axmed guuleed soo dhoweyntaasi kadib ayaa wafdiga turkiga waxa ay ku wareejiyeen maamulka gobolka banaadir gaadiid isugu jiray kuwa dhismaha iyo nadaafadda oo gaarayay konton baabuur oo ka timid dalka turkiga gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa u mahad celiyey dowladda waddanka turkiga wuxuuna sheegay in qalabkan wax weyn oo ka qaban doona horumarinta gobolka banaadir iyo nadaafadda intaba toddoba iyo labaatankii bishii saddexaad ee hadda aan ku jirno ayaa waxaan kala saxeexannay ninkii ugu sarreeyey bisha cas iyo annaga aan kala saxeexannay wareejinta qalabka nagula wareejinaayo laakiin maanta ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa si rasmiya noogu wareejinaayo waa mas'uuliyad culus oo u baahan laftirkeeda gudasho qalabka nagula wareejinaayo annaga cid walbaan u sheegnaa meel walbana waa ku sheegnaa walaalayna turkiga waxa ay noo qabteenoo wax la taabo kara ah shaksi kastoo soomaaliya guda iyo dibad meeshuu joogaba ma iloobayo qalbigiisana ka mugoyi doonto walaalayna turkiga waxa ay noo qabteen mantaanayntii muqdisho iyo istambuul oo aan dib anaga iyo u kala seexanna maayarka istambuul waa hubaa inuu ka dhabeeyey wixii uu ballan qaaday waa waa wax muuqdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga visi kenak ayaa isagana ka hadlay booqashadiisa waddanka soomaaliya wuxuuna sheegay in soomaaliya ay ugu tala galeen deeqa isugu jiray horumarinta iyo taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya abukaate mahdi axmed guuleed oo isaguna hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda turkiga ay tahay dowlad walaal dhow u ah dadka soomaaliyeed turkiga iyo shacbiga soomaaliyeed taariikh muddo dheer ayaa ka dhaxaysa oo ah ilaa boqortooyadii cismaaniyiinta xidhiidhkaa qotada dheer ee taariikhiga ah waa mid ay dadka soomaalidu xasuusan yihiin waa mid lama ilaawaana waxaan dadka soomaaliyeed ilaabi doonin gurmadkii madaxweynaha turkiga ee hadda uu u fidiyey laba kun iyo koob iyo toban markii abaaruhu ay dhulkeenna ku dhufteen dadka soomaaliyeed aad bay taa u xasuusan yihiin waan kaaga mahad celinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeen adiga iyo xukuumaddaadaba wafdigani ka socday dowladda turkiga ayaa ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya kula kulmay xarunta madaxtooyada waxayna ka wada hadleen sii horumarinta xiriirka soomaaliya iyo dalka turkiga axmed xasan colaad v o a muqdisho axmed xasan colaad aad ayuu mahadsan yahay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa sida caadada ah ba inoo soo diyaariya islamarkaana inala socodsiinaya axmed faarax cali idaajaac
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal inkastoo dalal badan oo qaaradda afrika ka tirsan waayeelka aada looga qadariyo haddana markii dhinacaas wax laga eego oo ummadaha la isbarbar dhigo soomaalidii hore lala mid ma ahayn dhaqankoodii haddaynu dib u meelcisannana waxaan ogaanaynaa inay ahaayeen dad waayeelka aad u ciseeya si gaar ahna maamuus dheeraad ah ay odayadu ugu qabeen siyaaro kala duwan ayuu haddaba maamuuskaasi hiddaheeda uga muuqan jiray waxaana ka mid ahaa tobanka aan halkan ku tixi doono haddii si rawaco oo waxgaradka reeruhu uu geed haraca ku soo ururo xaajo murugtay furdaaminteedana la isugu qayshado odayga ragga ugu da'da weyn ayaa hadalka fuli jiray haddii goobtaas aan wadaad joogin ugaasna joogin isla odaygaas ama mid la da'ah ayaa ducayn jiray inkastoo mararka qaarkood ay labadooduba ducada gar u lahaayeen hadduu meel shiran lagu yahay uu odaygu ku soo beegmo fadhiga ayaa looga wada kici jiray meeshaa la fadhiyo kobta ugu mudanna waa la fadhiisin jiray halka ay odayadu fadhiyaan dhallinyaradu kama hadli jirin odayga afkiisana hadalka lagalama bixi jirin haddii inta muraad la yeesho xoolaha qaar lagu allabadhiyo hilbaha neefka inta ugu wanaagsan amaba ugu mudan odayada ayaa lagu maamuusi jiray dhallinyarada iyo haweenkuna wixii ay iyagu soo reebaan ayay ka dhursugi jireen haddii qoori xero kuma heshiisee ragga qaar intay culoobaan ay si uun anafa u kala gaadho si aanay rabin halka markaas ay arrintu marayso meel ka xun inay isku shareerto odayada inoo geeya ayay odhan jireen markay iyagu wax kala yidhaahdaanna way ku kala biskoon jireen haddii degaamada midkood ay wax foolxumi ka dhacaan isla markaasna aan wax laga qaban waxaa la isweydiin jiray war meesha miyaan odaya joogin hebel baa joogay markii la isugu warramo ayay inta wada haaraamaan waxay odhan jireen kaasi odayna ma ahee nacab ama nacas ayuu midkood yahay colaaddu sabanka ay aloosan tahay nin waliba kama taliyee odayada oo qura ayaa ka talinteeda lahaa iyaga ayaa go'aamin jiray haddii reer hebel lagu duulayo iyo haddii lala nabdaayo waase haddii lagu soo simo gabdhaha lama bixin jirin haddii goobta lagu bixinayo aan odayada reerkooda wax ka joogin barbaarka iyada guursanayana looma mehelin jirin haddaan odayada jifadiisa cidi kala socon waa dhow ka hor banaadir iyo degaanada u dhow dhow waxaa reebanaa in qof dhalin yari uu nin oday ah magaciisa oo keliya ugu yeero salaantiisuna waxay ku ekayd garabka oo laga taabto aw hebel ayay ugu yeeri jireen hadday waayeel dumar tahayna ay hebla ayay odhan jireen sida tusaale ahaan ay faay ama ay iisha iyo wixii la mid ah siyaabihii bulshada soomaalidu ay waayeelka u maamuusi jirtay ayaa waxaa beri hore nooga sheekeeyey abwaankii sheekhana ahaa ee reer xarardheere xaaji maxamed axmed liibaan wuxuu yidhi oday taag dareeyey oo tallaabsigu dhib ku yahay ayaa waxaa ka daba iman jiray dhallinyaro tabaraysatay da'yar labaatan ilaa soddon gu tirsatay oo intuu xooggii ka batay inay duulaan haaminaya markay odagaas u soo dhowaadaan ayay socodka gaabin jireen dabadeedna intay salaamaan ayay tallaabo tiisa la mid ah dabin kula socon jireen cabbaar markay iswaraystaan ayay ku odhan jireen awoowe dhul dheer baannu ku soconnaaye jilibka yaga fur kolkaas buu inta u duceeyo fasixi jire abwaan kale oo allaha u naxariistee ibraahim mira la odhan jiray fiqiburaarana lagu naanaysi jiray ayaa ka mid ahaa raggii maalintaas xaaji maxamed garab fadhiyey markaas buu isna ka sheekeeyey dhaqanka soomaalidii hore iyo waayeelka isaga oo ku bilaabay oraah murtiyeed la yaab leh oo aad moodo hiddihii soomaalida oo idil in gudaheeda lagu soo koobay wuxuu yidhi waxay odhan jireen ciro ciso mudan gobi guddoon mudan culimo duca mudan gari xerbeegti mudan guurna hido mudan noo laqbeen markaanu ku nirina wuxuu yidhi cirra cise mudan waxay ula jeedeen waayeelka da'da ahi in cid walbo kale uu isagu xurmada iyo maamuuska ka leeyahay gobi guddoon mudan waxaa looga jeedaa ogaaska boqorka maraakha garaadka iyo kuwa kale ee la meekhaanka ahi in taladii kolba la isku raaco guddoominteeda ay iyagu gar u leeyihiin culima duca mudan iyadoo laqba dheer uma baahna oo waxaa looga jeedaa halkii la isugu yimaadaba culimmada ayaa ducada iskale gari xeerbeegti mudan waxaa loola dan leeyahay odayada garyaqaanada ah ayaa mudan inay bulshada u garnaqaan saa iyagaa dadka xeerka ugu badiye guurna hiddo mudan waxaa loola jeedaa gabadha aad guursanayso inaad hidda raacdo oo xag hooyo iyo xag aabba aad u dhaba gasho ragga iyo dumarka uu firkeedu ku arooro nin baabadi inta cayaartuntay wuxuu yidhi suul ayeeye kuu galay iyo sinti waa maguuraan sugaanta soomaalida sida laga dhexeli karo odayga ay ciradu madaxiisa wada saabatay waa ka xishoon jireen meel ay ka soo guuriyeenna garan maayee waxay bulshadu badiba u rumaysnayd duqa muuqaalkaas leh in eebboweynaba uu ka xishoodo si kastaba ha ahaatee wax walba uu kaga dhego waxay u badnayd inay uga fuqaan iyada oo haddii madaxiisu uu madoobaan lahaa aysan uga fuqeen waxaa la yidhi khayro soomaaliyeed ayaa jeer geel laga dhacay markaas bay dagaal ma guddoonsan qoladii ka dhacday erge u dirsadeen siday ahaan jirtayna ergada caynkaasa raggii lagu dari jiray waxaa ka mid ahaa gabyaa caana iyo oday madaxu caddaaday oo aad loo yaqaan ergadii markay soo gaadhay reerihii xoolaha ka qaaday ayay si walba isugu dayday inay ka dhaadhiciyaan inay geela u soo ceshaan ha yeeshee markay guul degdega taas ku gaari waayeen ayaa gabyaagoodii wuxuu goobtii ka mariyey gabay dhowr iyo toban sababood uu ku taxay in nimanka ka hayaa ay daraaddood geela ku siiyaanna uu uga gol lahaa wuxuu tixliitiriyaba meel dhexe markuu marayo ayuu oday da' ah oo ergadooda ku jira intuu farta ku fiiqay wuxuu yidhi nin ciro leh cadaabkiiba waa lagala ceesaaye rag caddaaday baa nagu jiree geela noogu cesha dabadeedna waa siday odhan jireene geelii faraha ayaa laga saaray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
hagaag dhegaystayaal fiid wanaagsan meel walbaad naga maqlaysaan waxaanu kusii siqaynaa gabagabada idaacadayada fiidnimo bal cabdixakiin maxamuud shirwac oo stuudiyaha igu weheliya aan ka codsado in qodobadii ugu waaweynaa warkaya maanta uu inoo dulmaro aad baad umadsantay jaafar warka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in dable hubaysan oo wadatay gaadhi ay rasaasiyeen baabuur ay la socdeen shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda meel ku dhow saldhigga wardhiigley ee magaaladaasi muqdisho kadibna ay halkaasi ka baxsadeen hal ruux oo ahaa diraawalkii gaadhiga ayaa geeriyooday halka laba kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi sida dad goobjoogayaali ay u xaqiijiyeen idaacadda voe dhinaca kalena xaakim federaali ah ayaa amar ka soo saaray dacwad ka dhan ah madaxweyne trump oo ku aadan gacanka hadal ka dhan ah dad isu soo baxyo ka dhex sameeyey ololayaashii madaxtinimada madaxweynenimada ee sanadkii hore wuxuuna xaakinkaasi amray in dacwaddaasi hore loogu socdo dave hali oo ah xaakin degmo oo ku sugan magaalada louisville ee gobolka kentucky ayaa ogolaaday in hore loogu socdo dacwaddan ka dhanka madaxweyne trump taasi oo ay soo xareeyeen saddex qof oo isu soo baxyo sameeyey
waa hagaag intaa wakhtiga inooga hartayna aanu ku yara nasanno codkii hallaasiga ahaa ee xabiibo xasan toxow
Afar goys ma
indhaha gooshanaada ada iskay baraye naf lagugu aaminay adaa saaray oogade si uun iyo gal aadmiga adaan kaaga soo go-ay dhegeystayaal waxaan codkiin waxaan dhegiina uga tegi doonaa codkaasi tolmoon ee xabiibo xasan tuuxow iyo weliba heestaasi ixtiraam waxaanay gebagabo tahay idaacaddeenni fiidnimo ay si wada jira idinku daadihinayeen jacfar kuka iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud jirwac tan iyo tan idaacadda idaacadda xigta beritoole lixdiiyo barka subaxnimo isugu imi doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.